agabka yaalla madxafka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa ah kuwa aanay dhammaantood soomaalidu adeegsan waayadan dambe sida fandhaalkii barshinkii ganuunkii dembiishii derintii salladii masaftii xaarinkii aloolkii iyo kuwo kaloo badan oo dhammaantood ahaa kuwo lagu samayn jiray gudaha dalka agabkaas oo ay hadda beddeleen walxo kale oo laga keenay dibadda oo qaarkood bulshada iyo degaankaba dhibaato badan ku haya sida bacaha iyo caagadaha sababaha ka dambeeyey aasaaska madxafkan ayaa ka dhashay baahida ah in la helo goob loogu hagaago oo waxna lagaga baran karo dadka soomaalida ah kuwa ay yihiin iyo waxyaabaha ay dhaqanka u leeyihiin taas oo marka laga soo tago dadka ajaanibta ah ay sidoo kale u baahan yihiin carruurta ku kortay qurbaha gaar ahaan dalkan maraykanka sida uu inoo faahfaahinayo cismaan maxamed cali guray oo ah aasaasaha madxafkan in madxafkan la furo oo aan furo sababaha waxaa ka mid ah in dhalinyarada waddankan ku nool aanay dhaqankii wax badan ka ogeyn waxaa ka mid ah dadka aan la deganahay oo aan kula noolnahay waddankan inaanay wax badan dhaqanka soomaaliyeed ka ogeyn oo aanay aqoon badan inoo lahayn oo ay rabaan wax badan inay ka inay ka ogaadaan sidayna ka ogaanayaan waa inagoo taariikhdeenu soo bandhigna dhaqankeenu soo bandhigna waxa aynu ahaan jiray taasi waxay kaliftay in aan dhoofo oo waddankii aan tago ayaa waxaan la kulmay kuwii waddanka ku noolaa oo saddex iyo dee muddadii intii la ekeed aad og tahay ilaa ninety one kii wixii ama shan jir ahaa ama lix jir ahaa ama kadib dhashay oo wax allaale waxay dhaqankii ay ka garanayaan aanay jirin cismaan ayaa markaa kadib waxaa ku dhashay dareen intii hore ka badan oo ah inay jirto baahi weyn oo loo qabo helista madxaf lagu ururiyo agabka hiddaha iyo dhaqanka oo kayd u noqda soomaalida oo dhan meel kasta oo ay joogto sababtii markaan arkay inay halkaa marayso ba waxaan is idhi maadaama kuwii waddankuna saa yihiin agabkiina la dayacay oo la tuuray oo aan cidi adeegsan oo bacyo jirikaan la wada sito waxay igu kaliftay inaan agab dhaqameedkii soomaaliyeed dib u soo ururiyo oo aan meel lagu soo bandhigo aan u sameeyo tiina ay kaliftay sanadba sanadii dhiibayo madxafkii aan furo oo hadda furan yahay muddo lix sano ah uu hooy leeyahay laba sano oo ka horreysayna hooygiisu uu ahaa gaadhigayga taraagga ah xaggiisa dambe oon kula wareegi jiray madxafkan ayaa muddadii lixda sano ahayd ee uu jiray waxa uu sanad kastaaba qabanayey bandhig faneed lagu soo bandhigo cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo suugaan kala duwan iyadoo abaalmarinno lagu guddoonsiiyey dad magac ku leh fanka iyo sidoo kale dadka kale ee bulshada wax u qabta sida uu faahfaahinayo maxamuud cismaan maxamed oo ah qabanqaabiyaha xafladdan caawa ka dhacaysa minneapolis xafladdan caawa dhacaysa waa xaflad aada u qaali ah oo dadka aada u jecel yihiin minnesora weliba iyo meel walba madxafkan xaflad buu dhigaa sanadkii mar oo octoober bandhignaa waayo waa xilliguu dhashay bay ahayd oo octoober two thousand thirteen xafladdan waxaa ka dhaca waxyaabo badan sidii oo kale riwaayadihii la ogaa dadkii waaweynaa marmar markay daacdaan riwaayadan waxay soo xasuustaan riwaayadihii hore bay soo xasuustaan waa beri ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka baa lagu qabtaa waxaa ka dhaca oo kale haddana kids fashion show caruurihii oo xayeysiinaya dharkii hiddaha iyo dhaqanka gabayadii baa lagu soo bandhiga heesihii dhaqmeed marka waxyaabo badan oo aada u qurux badan baa lagu soo bandhiga shantii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey fanaaniin soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka kala yimid iyada oo sanadkanna ay abaalmarintaasi guddoomayaan fanaaniin kaloo magac leh oo qaarkood ka yimid yurub sida uu mar kale faahfaahinayo maxamuud abaalmarintan waxaa la dhahaa legends award dad in badan wax ka soo qabtay xagga fanka xagga sportska xagga waxbarashada adiga waxay noqoto oon qof historiana oo ay soomaalidao dhan ku faanto sanadna waxaan siinay maama khadiija dalays ilaah oo naxariiste sanadna waxaan siinay professor saciid saalax hibanuura kaynaan iyo sala derby sanadkan awardkan waxaa la siin doonaa faynuus sheekh daahir oo aan wada garanayno cabdi bile iyo shariif jek faynuus sheekh daahir oo ka mid ahayd fanaaniintii waaweyneed ee hobolladii waaberi ee hooyada u ahaa fanka iyo suugaanta soomaalida ayaa ka mid a dadka lagu soo casumay bandhigan caawa ee abaalmarintan ah la guddoonsiinayo iyada oo ka soo safartay dalka britain oo ay degan tahay soomaali music baa isoo caysansatay tigarka iyagaa iisoo diray fiisaha iyagaa iisoo diray saasaa laygu laygu martiqaaday oon waddankan aan ku imid dadkaasaa isoo martiqaaday cabdi bila cabdiyay soo martiqaadeen hadda waa mahadsan yihiin haddayabana sharfeen oo nagu soo sharfeen oo ummadanadiina garatayba inaan dad jirno oo fiican oo day fanaaniin ahaan jiray oo waddanka usoo halgamay inaanu ahayn aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkaas isxilqaamay kasakow abaalmarinta ay guddoomayso ayaa faynuus sheekh daahir waxaa sida qorshuhu yahay ay caawa wax ka dhigaysaa bandhig wacyigelin ah oo ka hadlaya dhibaatooyinka haystaa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha barnaamij ku saabsan dhibaatada ummadda soomaaliyeed ee qoysaska ah haysata barnaamijkaas oo ku salaysan baanu dhigaynaa anigiiyo wiilkaloo dee fanaanahoo dadkii aanu weligan wax isla dhigi jirnay shariif jeeg la yidhaahdo baa barnaamijkaana sidaas uga qaybgalaya bilada markay dhammaad saasaan barnaamijkaasaanu ka qayb gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo